bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka radio muqdisho kuwoodii ugu doorkarona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay ka safey doonto nabaddiidka guud ahaan dalka ammaanka caasimadana si gaara loo sugi doono dadka deggan degmooyinka xamar jajabiyo waaberi ayaa soo dhoweeyey dhismaha dibudictirka waddada viya moscow oo dhex marta degmooyinkaasi maamulka galmudugna waxay sheegeen inay ku guulaysteen soo badbaadinta siddeed shaqaale hindiya oo la socday dooni lagu afto qaybo ka mid ah xeebaha degmada hobye ee koonfurta gobolka mudug beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay tabcashada beeraha kadib markuu biyo keenay webiga shabeel sidoo kalena qaybo ka mid a gobolkaasi ay ka curteen robabkii gowga shan qof ayaa ku dhimatay toban kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax bambaano oo ka dhacay halbowlaha magaalada kaabuul gaar ahaan goob u dhow madaxtooyada dalkaasi waxaana xidhan xarunta dhismaha wasaaradda maaliyadda ee dalka afghanistan dowladda ruushkana waxay codka diidmada u isticmaashay hindiso ku aadan dhinaca syriya waxaa jirta digniin ku aadan kooxda argagixisada boko xaraam halis ka soo wajihi karta dalalka nigeria soomaaliya south suudan iyo yemen kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay hijriyadana lix iyo tobanka rajab kun afar boqol soddon iyo sideed halka milaadiguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha abriil sannada laba kun iyo toddobiyo toban warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka safeyn doonto kooxaha nabadiidka ah guud ahaan dalka soomaaliya deegaanada farakuturiska ay kaga sugan yihiin si gaarana ciidamada ay u sugi doonaan ammaanka caasimada dalka madaxweynaha dalka ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad loogu dabaaldegayo konton iyo toddoba guuradii kasoo wareegatay dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo shalay lagu qabtay xarunta wasaaradda difaaca ee dalka ee magaalatan muqdisho
oo qolada nabadiidka ahaa ay haysteen xamar boqolkiiba toddobaatan meesha keliyaan haysanay ay ahayd dhowr xaafadood taasi waxay keentay muddo lix bilood gudaheedah inaan ka saarno magaalada muqdisho sababta sababtii iyo methodkii iyo qaabkii aan uga saarnay yaan hadda isticmaalayna annagoon waxba ka bedelin qaabkaasna waxaa ugu horeeya aan idiin sheegayaa ciidanku wuxuu u baahan yahay hoggaan hogaankana anaa ugu horeeya aniga waxa aan u sheego ciidamada qaranka sidaa iyo dadka sidaa u xusho yay ku xiran tahay horumarka iyo amniga aan keenayno magaala muqdisho aan ka keenayno waxaan waxaana laga rabaa haddaan anaga annaga nahay marka hogaanka haddaan nahay waxaana laga rabaa inaan astaan noqonno astaantu waxay tahay koob waa ka hadalnaa annagu musbaasku inaan ka fognahay ciidan iyo musbaasna isuma keeno astaan inaan u nahay wadannimo iyo soomaalinimo inaan astaan u nahay astaan inaan u nahay inaan sharciga ilaalinayno astaan inaan u nahay in aan runtii ummadda kicinayno oo aan ku abaabulayno inayna garab istaagaan ciidanku askarigu iyo sarkaalka markuu arko taliyihiisii siduu u dhaqmaayo u dhaqmaa haddii taliyaha uu xun yahay askarigu ma fiicnaan karo marka laga bilaabo aniga waxaan u taaganahay runtii taliyayaashan ay u taagan yihiin inaan ciidan ciidanka qaranka soomaaliya aan dhisno oo aan ku celino siduu ahaan jiray caalamkuna aan u muujino inaan inaan soo celin karno ciidamadii cirka ciidamadii dhulka oo dhammaystiran iyo ciidankii badda oo waardiyeeya xeebaheena hadduu ilaah yidhahdo leadershipku ama hoggaanku waa bilowga ciidanka hadduu hoggaanku xun yahay ciidan ma wanaagsanaan karo wax yar yaan rabaa halkan inaan ka muujiyo maanta halkan waxay la taageen biixdeeda jenaraal jimcaale ay la taageen oo ahaa jenaraalkii qabtay magaalada magaalada muqdisho iyo meesha aan maanta fadhino waxaan rabaa in aan ku soo daro oo aan runtii aan u hambalyeelno
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay munaasabadii loogu dabaaldegayay konton iyo toddobada guuradii kasoo wareegatay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed markii la asaasay labiyo tobanka abriil dadka degan degmooyinka xamar jajab iyo waaberi ee gobolkan banaadir ayaa soo dhaweeyey dhismaha iyo dib u dactirka lagu sameeyey wadada via moscow oo dhex marta degmooyinkaasi uu dhowaan uu dhisay maamulka gobolka banaadir waryahayaga nuur siciid tahliil ayaa warbixin ku saabsan inooga diyaariyay wadadaasi iyo dadka siday u arkaan xilligan
halkani waa wadada via moscow ama buundooyinka waxayna dhex martaa degmooyinka waaberi iyo xamarjab ee gobolka banaadir wadadaani maalmo ka hor waxay ahayd wadda aad u burbursan oo marideeda ay dhibaatooyin kala duwan ku qabeen bulshada iyo gaadiidka qaar ka mid a dhallinyarada ku nool degmooyinka waaberi xamarjab iyo darwaleeda gaadiidka dadweynaha iyo mootobajaajka ee isticmaala waddadaasi oo aan kula kulmay waddada buundooyinka ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ay aada ugu faraxsan yihiin dibudhiska lagu sameeyey waddada ansaloti waxaan aad ugu macnaqaa gudoomiyaha gobolka banaadir oo laamigan anaga xataa askaaga luwey jirnay banooni meelaa ku dhelna xataa maysan jirin asagoo saanka xun aa banooni ku ceeri jirnay iyo waddada nadiifka badan ee quruxda badan bilicda bilicda wanaagsan ee aan inoo dhisto waa ku mahadsantahay boqolkiiba boqol ilaahay ha kuula garab gala xilka aa haysid khayran kuu rajaynaynaa nabad ku waar guddoomiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa waxqabadka uu noo qabta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho aad iyo aadaan u soo dhawaynaynaa waxaanan leenahay noolow laamiga dhibaato badanaa ku qabnay wadada bartagada bacad lagu galaayo gododoon rafaad sila alxamdulilah maanta ilaahay mahadiisa gudoomiyaha khayr allasi alxamdulilah waan ku faraxsannahay wadadaas si wanaagsan oo sharaflaan ku marnaa runtii waxaan taagannahay waa laamiga ugu dambeeya oo gudoomiyaha uu dhiso waaye waana jidka lagu magacaabo caaligaabta jeclaalayna shaqada sida u socoto laamideena nala dhiso maadaama keliya xanuunka aan ka raysannay sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka xamarjab iyo waaberi ayaa maamulka gobolka banaadir ugu mahadceliyey dhismaha laamigani awaljijo ahaa rafaadka silacaan ku mari jirna haddana maasha allah laamigeena nadiif waay waana ku mahadsanya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolka markii la dooranaya waxaan dhahnay annaga haddaanahay ururka haweenka soomaaliyeed aan nahay madaala aan bixinay haddana maxay ahayd maasha allah waddadan waxaan ku mari jirnay dhibaato mootada waxay naga qaadi jirtay bunto koowaad ilaa iyo suuqa xamarweyne laba doolar laba doolar bar haddana nus doolar aan ku tagnaa maasha allah waa ku faraxsannaha wallah alxamdulilah gudoomiyaha u duceyna hortiisa khayr allah u dhiga inta dhammadna ilaahay waxaa ugu baryaynaa garabkiisa inuu ilaahay galo dhan kale siihayaha guddoomiyaha gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kormeer ku tegay waddada via moscow isagoo halkaasi kula kulmay ganacsato qaar ka mid ah darwaleeda iyo sidoo kale shacabka waddada marayay isagoo ka wareystay siday u arkaan in dibudhis lagu sameeyo waddadani siihayaha guddoomiyaha gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa inta uu ku sugnaa waddada ansaloti waxa uu halkaasi ka raacay gaadiidka nooca dadweynaha ee loo yaqaano caasiga iyo sidoo kale mootobajaaj oo si weyn loogu isticmaalo magaalada muqdisho waxa uuna guddoomiyaha warbaahinta qaranka u warbixiyey sida uu arko in muddo fog kadib uu raaco gaadiidka dadweynaha aad ugu faraxsana maanta muddo sannad iyo bar kadib inaan baabuur casri ah ula raaca shacabka anoo raba inaan ogaado dareenkooda ku aadan waddadan hadda aan maanta aan marayno hooyada ilaa iyo hadda runtii ay soo baxayso inay dadku aad iyo aad u gudirsadeen waddadan oo ansaluut loo yaqaano waanu soonahay burburtu shalay ay qabtay iyo maanta sida ay marka
waddada buundooyinka oo marta degmooyinka waaberi xamarjab ayaa ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoo dayactirka iyo dibudhiska lagu sameeyey waddadani ay soo afjarayso burburka iyo dhibaatooyinkii horey loogu qabay waddada ansaloti ee magaalada muqdisho nuur saciid taaliil raadi ay tv-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
aad baa mahadsan tahay nuur gudoomiyaha degmada hobyo oo radio muqdisho la hadla ayaa sheegay in maamulka galmudug ay ku guuleysteen soo badbaadinta sideed shaqaale hindi ah kuwa oo lagu hesheeyey qeybo ka mid a xeebaha degmada hobyo ee koonfurta gobolka mudug gudoomiyuhu waxa uu sheegay inaysan suuragal ahaan karin in degmada hobyo iyo deegaanada hoos yimaada hadda kadib lagu soo afduubo doonyo isticmaalaya barambiyoodka badweynta hindiya
والله اليوم دقمو وحابات كذا وح تاريخي اه وكبير تاريخها صبر مقالة صبتها هو بايل ما ملكي يو ديجانك واسكاشنا يعني كوغويستين اني قعدت كسو ديجان دلو افتوغي كبحي قعدت افتوغيش افتوغيش بسوقت اللوغ جولي دولت يعني دعوني waa garta dadkaas imisay gaarayeen marka xaggeese laga soo afduubay markii hore waxaa laga shacduushay badweynta hindiya waxay ahayd doon wareed magaalada kismaayo sii la sheegay waxaa xiray in doontaas u rarneed magaaladaas ku socota ee afturta debnada ay keeneen xeebaha mulk markay keenayna ay dhalisay in arrintaas ay ka geliso shacabka hadda geed si u fariisanaysay shay ayay soo maanta ay soo absaartay waa garta marka ma ciidamo hubaysan baad ku weerarteen oo sidaabaa lo- aa lagu soo furtay ma wadahadal baa lala galay qaabkay lagu soo sii daayay wax wadahadal wadahadal isku day wadahadal waa jiray odayaal dhaqameedkaa isku dayay waa lagu guuldareystay kan marka wuxuu noqday in loo isticmaalo military action waana lagu guulaysay ayla dhiig daba dhibaata dhacay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi cali axmed waxaana u waramayey mustaf maxamed warcadeeye oo ka mid ah wariyaasha radio muqdisho beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay tabcashada beeraha kadib markii uu biyo keenay webiga shabeelle sidoo kalena qeybo ka mid ah gobolkaasi uu ka curtay robabkii guga abukar maxamed bacadle ayaa warbixintan inoo diyaariyay
naafanta xilliga lagu gudi jiro waa xilligii guga oo dadku iminka ugu ortay gugii iyaguna iminka mudiyo keenay oo dadku waxay si aada u mushquulsan yihiin sida loo socdo xarunta gobolka shabeellaha dhexe degmada jowari deegaanada kuxeeran waa deegaanaha oo aada dadka degan beeraha u beertaan waxaa ku uuli jiray warshadii sokorta oo isnaay oo inta badan dadku ay ka shaqeyn jireen oo beero kula helay magaalada jowar dhulbeelid aada u weyn markii dowladii dhexe burburtay dadka ay beerahaasi iminka dawyo kala duwan ku beertaan waxaa jira beeraha dadku ay iska lahaayeen sidoo kale la beerto marka waxaa dadku ugu mushquulsanaya iminka xilligii furashada beeraha xillada guba waxaa arkaysaa subax kasta saacadda aan kula hadlayo kale dadka oo sii kala haya oo beerahooda usii socda marka waa xilligii guba oo ortay dadku beeraha ay ku mashquulsan yihiin oo iminka ay ka soo baxeen dadku xilli jiilaad ah oo aada u daba dheeraa inkastoo dadku ay faramaran yihiin oo waxay haystaan aysan jirin oo weli darbada aysan usoo go-in ay u baahan yihiin gacan in la siiyo hase haatee middu way ka fiican tahay intii hore
aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaayaga abukar maxamed bacadle iminkana gobolka bakool xaaladda dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa kasoo hagaagaysa sidii hore ee ku xanuunsanaya qeybo ka mid a deegaanada hoos yimaada gobolkaasi kadib markii gurmud dhan walbala loo fidiyey dadkaasi maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warbixin ku saabsan arrinkaasi inoo faahfaahinaya
iyada oo dhibaato ba-an oo dhanka een abaaraha aada looga dareemayo een gobo deegaanada gobolka bakhool ayaa waxaa maalmahan dambe la dareemayaa isbeddel wanaagsan oo dhanka dadkii u dhimanayay een xanuunka shubanbiyoodka deegaanka aato oo ahaa deegaanada oo ka mid ahaa deegaanada ugu daran oo sida ba-an een u saameeyey xanuunkan cudurka shubanbiyoodka deegaankaasi oo aysan lahayn goob caafimaad oo lagula tacaalo dadka uu soo ritay xanuunka cudurka shubanbiyoodka oo dad badan ay ugu geeriyoodeen ayaa gurmado badan oo halkaasi la gaarsiiyey ayaa had waxaa lasoo sheegayaa in ay isbeddel weyn laga dareemayo oo dad oo ah dadkii u dhimanayay xanuunkaasi oo aada u yaraaday dowladda xuku- maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa halkaasi waxa uu gaarsiiyey deeq dawo ah oo lagula tacaalo dadkaasi oo xanuunkaasi qabaa waxaa sidoo kale iyadana aada usoo wanaagsanaanaysaa dadka ku sugan gudaha magaalada xudur oo xanuunkaasi qaba iyada oo xanuunadaasi dadkii qabay oo inta badan ee markii hore ay la tacaalayeen bulshada oo dhan ayaa hadda waxaa la wareegay hay-ado ayaa la wareegay sida hay-adda gareedo la yidhaahdo iyo hay-adda a c s ayaa haatan hadda ayna waxay shaqaale iyo xarumo cusub ay u sameeyeen dadka qaba xanuunkan cudurka shuban biyoodka si kastaba ha ahaatee waxaa sii kordhaya biyo la-aanta gaajada iyo xanuunkan cudurka shuban biyoodka deegaanada gobolka bakool waxaana hadda dhibaatada ugu daran ay ay tahay biyo la-aanta ka jirta dhammaan deegaanada gobolka bakool oo weli roobabkii guugana aysan weli ku di'in waxaan halkan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur
aad buu mahadsan yahay maxamed xasan cabdiraxmaan warbixintaasna waxay u dambeysay wararka gudaha dalkeena haatanna wararka kale ee caalamka dowladda dalka ruushka ayaa codka diidmada qayaxano ka hor istaagtay ama isticmaashay kadib qoraal qabya ah oo ay soo diyaariyeen dowladaha maraykanka britain iyo faransa ka loogu dalbanayay in xukuumadda syria ay ogolaato in baaritaan lagu sameeyo weerarka kiimikada ahaa ee loo adeegsaday weerar ka dhacay toddobaadkii tegay dalkaasi weerarkaas oo ay ku dhinteen sagaashan qof degmada ay mucaaradka ay maamulaan ee kansas sheekh dood kulul oo golaha ammaanka ka dhacday ka hor intaan codka loo qaadin qaraarka qabyada ah ayaa safiirka maraykanka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in baaritaan lagu sameeyo arrinkaasi laakiin dowladda ruushka ayaa difaacday madaxweyne bishaar al asadka dalka syriya dowladaha kale ayaa ka hor istaagay dooda waxaana markii dambe dowladda ruushka safiirkeeda ee u fadhiya golaha ammaanka uu sheegay in madaxweynaha waddanka ruushka valadimin putin aragtidiisu ay tahay in dowladda syriya ay tahay mid sharciga islamarkaana mucaaradku ay yihiin kuwa qalalaasaha ka wada iyo dhiigga daadanaya dalkaasi u n-kan warbixin uu soo saaray waxa uu sheegay khilaafyada iyo xaaladaha ka jira dalalka nigeria soomaaliya suud suudaan yemen inay qeyb ka yihiin falalka argagixisada ah ee kooxaha nabadiidka ee dalalkaasi qeybo ka mid ah ku sugan waxaana la sheegay in boko haram iyo kooxyaha taageera ama qolada ay xiriirka leeyihiin ay halis gelin karaan dadka rayidka ah ee ku nool inkastoo dowladda soomaaliya ee waddo dagaalo ka dhan ah ururka nabadiidka argagixisada ah ee shabaab waxaana kooxda boko xaraam ee waqooyiga waddanka nigeria ay ka wadaan falal argagixiso oo lidi ku ah dadka ku nool halkaasi dalka afghanistanna labiiyo toban qof ayaa ku geeriyootay shan kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii bam lagu weeraray meel u dhow halbowlaha magaalada kaabul gaar ahaan xarunta madaxtooyada waddankaasi iyo dhismaha ay ku shaqeysa wasaaradda maaliyadda sida ay sheegeen booliiska maalinta arbacada ahayd iyo weerarkani oo dhacay waxaana uu ka dhacay meel boqol mitir u jirta guriga looga arrimiya dalka afghanistan una dhow wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi khasim azami ayaa sheegay inuu arkaya xaaladda markuu weerarka uu dhacay kadib dadku siday ahaayeen waxaana uu sheegay in kooxaha argagixisadu ay weeraro u adeegsadeen bambooyin bamka gacmaha laga tuuro iyo qarxyo isxiga laakiin booliisku waxaay sheegeen inay suurtagal aysan ahayn inuu ahaa qaraxaani mid la doonayay in madaxtooyada gudaheeda lagu weeraro balse uu ahaa iskuday lagu cabsi gelinayay ciidamada ilaalada madaxtooyada ah durba waxaa sheegtay kooxda daacish iyo ciidamada qabaa'ilka inay ka dambeeyeen weerarkani baraha bulshada ay ku xiriirta qoraal ay soo dhigeen afghanistan waxay sheegtay kol hore inay ka diyaar garowday weerarada ka imaan kara daacish waxaana ay sheegtay in xilligan ay la tacaalayso kooxda daalibaan warkaasi wuxuu dambeeyey wararka caalamka hase ahaatee war deg deg ah oo xilligan na soo gaaray maxamed shariif ayaa stuudio ahaa sideedaad ee radio muqdisho jooga maxamed maxaa soo kordhay runtii xukun ay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay saakay fulisay ayaa maxkamaddu waxa ay sheegtay in maxamed cali kadiye iyo weliba xuseen xaanshi cabdulaahi maxkamadda ciidamada qalabka sida la hor keenay saakay islamarkaasna dadkaasi laga soo qabtay degmada godindhabe iyadoo markaasi lagu eedeeyay inay wateen gaari hoome ah oo waxyaabaha qarxa markaasi lagu fulinayay sidaa daraaddeed maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay xukunka eh, ku caddaatay arrintaasi maxamed cali kadiye iyo weliba xuseen xaanshi cabdulaahi oo ay yihiin dad markaasi dembiilayaal ah sida maxkamaddu ay sheegtay waxayna ku xukumtay min toban sano oo xabsi ciidan ah
aad baa u mahadsan tahay warkaa degdega ah ee stuudiyaha shanaad ee radio muqdisho ka yimi maxamed shariifna stuudiyaha sideedaad oo nagula socodsiinaya guud ahaana warkii subaxnimo ee radio muqdisho intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa